إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada shisheeye ayaa dad shacab ah ku dilay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerare saf ballaaran ah ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ay ku leeyihiin shabeellaha hoose xiisad ayaa ka jirta deegaanada uu ka taliyo maamulka galmudug kadib markii saraakiil halkaas ku sugan ay ka amar diideen madaxweynaha galmudug dadka degmada garbaharey oo hubkooda la soo baxay ayaa dibadbaxyo xoogganna way iga soo horjeedaan ciidamada kenya ka dhigay degmadaas maamulka islaamiga ah ee degmada jamaama ayaa dooro sharci ah u soo xiray ganacsatada degmadaas laba askari oo ka soo goosatay dowladda federaalk ayaa isku dhiibay wilaayaadka galgaduud iyo hiiraan dowladda faransiiska ayaa xirtay sagaal ruux oo ay kaga shakaysay inay ku lug leeyihiin weerarada ka dhanka ah wargeyska aflagaadeeye nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalem ciidamada ilaalada badaha ee waddanka masar ayaa dilay kalluumaysato falastiiniyiin ah oo ka jillaabanayay suhdin beenaadka dhinaca badda ee masar iyo falastiin warka waxaa qayb ka ah xubinta ganacsiga u diyaargarooba isagoo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan ciidamada shisheeye ayaa dad shacab ah ku dilay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose maxamed muudey abuumuslim ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in ciidamada shisheeye ee dalka ku soo duulay ay dad shacab ah ku rasaaseeyeen deegaan ka tirsan gobolkaas goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada yuganda rasaasta ay fureen uu ku dhintay hal qof oo shacab ah halka sidoo kale ruux kale oo ku dhaawacmay deegaanka ay tacdiga ka geysteen ciidamada shisheeye ayaa lagu magacaabaa mareerey waxaana dilka iyo dhaawaca ay geysteen u yimid ka gadaal markii qarax xooggan lala beegsaday ciidamada yuganda sida ay dadka deegaanka ku soo warrameen falalka tacdiga ah oo ay dadka rayidka ah u geysanayaan ciidamada shisheeye ayaa ah mid ku sii badanaya deegaanada ay duulaanka kaga joogaan gobollada soomaaliya dilka ka dhacay mareerey ayaa imaanaya xilli maalmihii la soo dhaafay ciidamada kenya sidan oo kale ay dad rayid ah ku laayeen deegaan hoostaga ceelwaaq ee gobolka gedo askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho warkaas iyo war kale oo ku aadan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo weeraro saf ballaarana ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ay ku leeyihiin shabeellaha hoose waxaa faahfaahinaya abuubakar ibraahim habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey howlgal gaar ah iyo weeraro saf ballaaran ah oo ka dhacay magaalada muqdisho iyo deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta dalka soomaaliya ciidamo gaar ah oo ka tirsan guutada moxamed bin maslam ah ee ka howlgasha magaalada muqdisho ayaa toogtay askari ka tirsan ciidamada sirdoonka dowladda federaalk ee loo yaqaano bsta islamarkaana ku sugnaa agaarka warshadda coca cola ee ka tirsan degmada yaqshid ee gobolka banaadir askariga ay toogteen ciidamada mujaahidiinta ayaa waxaa lagu magacaabi jiray yaxya maxamed cali kaasoo ay meydkiisa goobta ka qaadeen askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo goor dambe soo gaaray halkay wax ka dhaceen habeen hore ay ahayd markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar dhowr jihaha ku qaadeen askarta dowladda federaalk ee ku sugan xarunta degmada yakshid ee magaalada muqdisho waxaana la sheegay in weerarkaas uu khasaare ka soo gaaray qaar ka mid a askartii ku sugnaa xarunta degmada dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala shabeellaha hoose ayaa habeenkii xalay weeraro ku ekeeyey qaar ka mid a saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ay ku leeyihiin qaybo ka mida gobolka weerarada oo ahaa kuwa saf ballaaran ah ayaa lagu ekeeyey difaacyada ciidamada shisheeye ee gwaandha ay ku leeyihiin deegaanada arbacow nambar lixdan buufow iyo buulamareer oo ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaana la rumaysan yahay inuu khasaare gaaray afrikaanta sidoo kale ciidamada mujaahidiinta jabhadda shabeellaha hoose ayaa habeenkii xalay weeraro ku miray qaar ka mid a saldhigyada askarta dowladda federaalk ay ku leeyihiin deegaanka calaamada ee duleedka magaalada muqdisho iyo degmooyinka marko iyo janaale ee wilaayada shabeellaha hoose dagaaladan dhacay habeenkii xalay ayaa ku soo beegmaya xilli saacadihii lasoo dhaafay ciidamada jugta culus ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tiro madaafiica ku garaaceen saldhigga ciidamada jabuuti ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud isku soo wada duuba howlgalladan ayaa ku daba faylaya silsilado weeraro ah kuwaasoo horaantii toddobaadkan ka dhacay gobollo ka tirsan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya islamarkaana lagu dilay askar ka tirsan shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka xiisad ayaa ka jirta deegaanada uu ka taliyo maamulka galmudug kadib markii saraakiil halkaa ku sugan ay ka amar diideen madaxweynaha maamulka galmudug cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya koox suufidii laga taagroonaday ka tirsanaa oo ka mid a ciidamada dowladda federaalk ayaa ka amar diiday madaxweynaha maamulka galmudug axmed qoorqoor waxayna doonayaan in ay dib boorka isaga jafaan oo ay soo rogaal celiyaan taliya la yidhaahdo mascuud iyo saraakiil iyo ciidamo oo wato oo dhuusamareeb iyo guriceel ka howlgala ayaa gaashaanka waxay ku dhufteen in si rasmi ay ula shaqeeyaan madaxweynaha galmudug axmed qoorqoor waxaa loo arkaa in ay tahay bilowga iskudayga dib u soo noolaashaha suufiyada warar ayaa waxay sheegayaan in qoorqoor uu farmaajo ka dalbaday ciidamo ka tirsan booliiska oo layidhahdo haramcad kuwaas oo lagu weeraro hadba ciddii ay u arkaan inay cagsi ku yihiin asiga iyo ciddii gacansaar la leh horey dhuusamareeb waxa uga dhacay dagaal u dhexeeyey suufiyada iyo dowladda federaalka ah kaas oo dhimasho iyo dhaawac sababay waana tii keentay in kooxdii suufiyada meesha laga saaro dadka degmada garbaharey ee uu hubkooda la soo baxay ayaa dibadbaxyo xoogganna way uga soo horjeedaan ciidamada kenya ka dhigay degmadaas waa kan mahad cubeyd
dadkaana u badnaa dumar ayaa dibadbax xoogan ka dhigay degmada garbaharaya xarunta gobolka gadow kaasoo looga soo horjeeday xasuuq ay ciidamada kenya ka wadaan gobolkaasi waxay ku hubeysnaayeen qoryo baangado ulo iyo fallaaro iyagoona sheegay inay kenya iska dhicin doonaan uguna imaan doonaan waddankeeda waad ka shalaayaysaa kenyoy waad ka shalaayi doontaa shacabka aad leedahay waa shabaab oo aad biraynayso geela aad laynayso ariga aad laynayso gabdhaha aad xoogayso waraha aad sumaynayso kenyoy waad ka shalaayi doontaa waa ishaynaa kenyoy waa ishaynaa waan soo dhaqaaqnay iska kaanla celiyaan idin leenahay kenyo ka baxo waxaa weeye kenya waxaa u shaqeeya calooshood u shaqaystayaal calooshood u shaqaystayaal soomaaliya kenya u shaqeeya waa u daba dhilif axmed madalag wuxuu yidhi meeshaas dhibka ma jiro boodada alla kaa jabi boodada alla kaa jabi dhaqan soomaaliyeed weeye sidoo kale waxay sheegeen inay kenya ku jihaadi doonaan una aargudi doonaan dadkii ay dileen ciidamada kenya waadna dalbatay waana dagaallamaynaa mudac iyo misaar iyo hub waxaan haysannaa waxaad ogaataan maanta laga bilaabo in aan jihaad u diyaargarowno jihaad inaan u diyaargarownaan rabnaa raggii waa diyaargaroobeen gabdhihii waa diyaargaroobeen kenya waa gelaynaa gaarisaan tagaynaa nayrobi baan tegaynaa waan la wareegaynaa taangiyadoodaan ku diriraynaa qoryahoodaan la soo wareegaynaa walaalaha ayaa lagu xasuuqay degmada ceelwaaqna waa u hiilinaynaa intii ilaahay yidhaahdo arrintaa ayadaa xasuuq bay wadaan kenya waa beriya bangaal baan ku leenahay waa kugu celcelinaynaa dilal iyo afduub ay dowladda kenya maalmihii tegay ka geysteen ciidamadeedu gobolka gedo dibadbaxyada ka dhacay garbahaari ayaa waxaa ka horreeyey bannaanbaxyo ka dhacay magaalooyinka ceelwaaq beled xaawo baardheere oo dadku ku muujinayeen sida ay kaga soo horjeedaan tacadiyada soo noqnoqday ee ka imaanaya ciidamada kenya
sida warkan uu ku faahfaahinayo cali aadan maamulka islaamiga ah ee degmada jamaama ayaa dowro sharci ah u soo xiray ganacsatada degmadaas
dowradan oo loo qabtay ganacsatada degmada jamaame ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa socotay muddo saddex maalin ah waxayna ku qaateen duruus kala duwan gunaanadka dowrada ayaa loo qabtay munaasabad lagu soo xirayay dowrada waxaana laga jeediyey kelimaad kala duwan qaar ka mid ah ganacsatadii dowrada loo soo xiray ayaa la hadlay alfurqaan waxayna ka warbixiyeen waxyaabihii ay ka faa'iideen dowrada guddoomiyaha ganacsatada dowrada loo soo xiray ayaa ugu horreyn sharaxaya waxyaabaha ay ka faa'iideen dowrada magacaygu waa saalax maxamed macalin cabdi ahna guddoomiyaha ganacsada degmada jamaama alxamdulilah ilaah mahad iska leh waxaa noga furnaa dowro socotay saddex maalmood walaayada ay qabatay gaar ahaan maktabka dacwada degmada jamaama waxaana ku baranay cashirar kala duduwan iyo tafaasiir gooni waxaa kamid ah kitaabada iyo axkaamtii aan baranay kitaabu bayuuc kitaabu tajdiid kitaabu tawxiid waa soo dhaweyna dowlada waan soo dhaweynaa maasha allah dacaayir badan isku imaatay kala duwan ganacsatada noocyadeeda kala duwan ha noqoto dukaanley ha noqoto makiinaley ha noqoto maqaayiley sidoo kale qaar ka mid ah ganacsatadii dowrada loo soo xiray ayaa codsaday in loo badiyo dowraadka noocan oo kale ah waxaa qaadanaya cashiro kala duwan annagoo ku nool degmada jamaame walaayada dacwada jamaama dowra diiniya saddex maalmood aynoo qabatay waxaa ku qaadanay kitaab albuyuuc kitaab alwalaa walbaraa axkaamu tajhiida ku qaadanay magacayga waa maxamed aadan cali kana mid ah ganacsatada degmada jamaame saddexdii cisho lasoo dhaafay waxaa dowro inoo qabatay maktab dacwa ee walaayada jamaame taasoo aan ku qaadanay kitaab albuyuuc alwalaa walbaraa axkaamu tajwiid iyo tasxiix alfaatixa marka sidaa darteeda naafic ayay maadaama oo saddex cisho ay ahayd inkastoo laga badiyo aan jeclaan lahayn dowradan ganacsatada degmada jamaame loo qabtay ayaa ku soo aadaysa xilli maalmihii lasoo dhaafay dowraad sharci ah loo qabtay dadka deggan deegaanada hoostaga degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka laba askari uu ka soo goosatay dowladda federaalk ayaa isku dhiibay wilaayaadka galgaduud iyo hiiraan cayduruus sabriye ayaa ka waramaya cabdirashiid maxamed abiikar iyo cabdifitaax nuur cali waa laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxayna isku soo dhiibeen wilaayaadka islaamiga ah ee hiiraan iyo galgaduud cabdirashiid waxa uu ka mid ahaa ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan deegaanka berire ee gobolka shabeellada hoose waxa uu sheegay in uu ciidamada ku biiray sanadkii labada kun lix iyo tobankii maleeshiyaadka waxaan ku biiray labada kun toban iyo lixda aday bishii toddobaad meelahaas eed marka waan laygu qalda meesha anigoo xamar iska joogoo dhallinyaro iska ohaan halkaas layga waday marka marxalad adagaana kala kulmo aniga waxaan ka mid ahaa urur joogo magaalada beriire ururkaasna waxaa lalaa boqol afartan iyo saddexaad marka ururkaasaan ka mid ahay halkaasaan ka howlgalayay wallaahi horta habdhaqankooda waa adag yahay dadka oo laga tirada badan yahay ama dadka oo loo arka in waxba ay qaban karin hoosaa loo dhigaa mar walba cabdifitaax nuur cali waa askariga labaad waxaana lagu soo bandhigay degmada ceelbuur waxa uuna ka howlgeli jiray degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaan ka raacay ninkii laada muqdisho waxaan ka tirsanaa saldhigga hodan adiga ninkii laada waxaan ka shaqayahayay shaqadan markaas qabaayay tababaraan ka soo baxay hal bila waxaana loo dirdiri jiray meelaha qoryo iyo midna lanama siin hal bila ninka laba qolyo konton doolar naloo qoysho shan bilooda meesha ku hareysnaay shantaas biloodan xerada ku jiray wax kastaan la kulmayna ninka la raashin la-aan anqaa fara badan anqaabaha yar ninka laado haddii aad ka daahdo meesha firimbiya layskala tagay indhalaba fiiq fiiqdaa lagu hayaa indhala haddaad ka daahdo waa lagu xiraa adiga mala layska kaa xiraa adiga toddobaad aa isaga jiray xeradaas ninka laa marka intaa meesha ku xaraysnaay aanba aniga waxaan gocansan inaan iska dhaafo askarta isku soo dhiibaya wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa aad u soo badanayay waayihii dambe kuwaasoo lagu soo bandhigo degmooyinka lagu maamulo shareecada islaamka dowladda faransiiska ayaa xirtay sagaal ruux oo ay kaga shakisay inay ku lug leeyihiin weerarada ka dhanka ah wargeyska aflagaadeeye nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam maxamed ismaaciil ayaa faahfaahinaya
xaaladihii dhowr sano ka hor ka jiray waddanka faransiiska ee ahaa jahwareerka argagax iyo shanqarta ambalaasta ayaa ku soo laabatay agagaarka wargeeska shaarli hebeddo oo uu dhowaan daabacay sabro uu ku aflagaadeynayo nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasallam kadib markii ay bannaan ka timid fashalka amni ee haysata dowladda faransiiska ayaa waxay bilaawday inay xirxirto dadka ay ka muuqato astaanta diinta islaamka sagaal ruux ayay dowladda faransiiska dhigtay xabsiga ayadoo sheegtay inay ka mid ahaayeen dhallinyaradii muslimiinta ahaa ee fuliyey weerarka lagu difaaciyey sharafta nebiga sala allahu calayhi wasallam dowladda faransiiska ayaa waxay hore u xirtay wiil siddeed iyo toban jir ah kaasoo ka soo jeeda dalka muslimka ah ee bakistan kaasoo si cad ah u sheegay inuu fuliyey weerarka ka dhacay agagaarka wargeyska kuna difaacayay cirdiga nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasallam ma ahan markii ugu horreysay uu wargeyskan la kulmo weeraro iyo hanjabaado lagu beegsanayo shaqaalaha wargeyska waxaa si aad ah loo xasuustaa weerarkii labada kun iyo shan iyo tobankii lagu dilay labaiyo toban laguna dhaawacay koo iyo toban ka tirsan shaqaalaha wargeyskan weerarkaas waxaa fuliyey laba walaalo oo ka tirsan mujaahidiinta jasiiratul carab ee ku xiran ururweynaha alqaacida
war ku saabsan ciidamada ilaalada badda wadanka masar oo dilay kaluumaysata falastiiniyiin ah ayaa idinku soo maqan balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa shaqola'aanta ka jirta waddanka turkiga oo sababtay inay korodhaan dadka isku dilaya shaqola'aanta warbixin cusub oo ay soo saareen golaha caafimaadka iyo shaqaalaha ee waddankaas ayaa muujinaysa korarka tirada dadka isku dilaya shaqola'aanta ka jirta waddanka turkiga tiro koob ay soo saareen golaha ayaa lagu sheegay in afar boqol soddon iyo saddex shaqaale ay isdileen toddobadii sane ee lasoo dhaafay sababa la xidhiira shaqola'aanta wargees ka soo baxa waddanka turkiga ayaa sheegay in xaaladda isdilaadda shaqola'aanta awgeed ay ku soo badanayso waddanka turkiga warbixinno ay soo saartay hay-adda tirakoobka ee turkiga ayaa lagu sheegay in afar kun siddeed boqol iyo kow qof ay isku dileen shaqola'aan darteed intii u dhexaysay sannadihii labada kun iyo labada ilaa labada kun sagaal iyo tobanka si kastaba ha ahaatee turkiga ayaa faragelin dhaqaale ku haya dalka soomaaliya isagoo la wareegay ilaha dhaqaalaha muqdisho xilli dadkiisa ay isku dilayaan shaqola'aan xubinta ganacsigana intaas aynoo joogto
أختمها مصليا على النبي الهاشمي
warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan ciidamada ilaalada badaha ee waddanka masar ayaa dilay kaluumaysato falastiiniyiin ah oo ka jillaabanayay sohdin beenaadka dhinaca badda ee masar iyo falastiin haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya kadib baaritaanno socday dhowr maalmood oo xiriir ah raadkoodana la la'sanaa waxaa maalintii shalay la helay meydadka laba ruux oo falastiiniyiin ah oo ka kalluumaysanaya xeebaha jiidda kasa kuwaas oo risaas hugiyeen ciidamada ilaalada badda ee dowladda masar labada nin ee meedadkooda la helay ayaa ahaa dhallinyaro falastiiniyiin ah oo wada dhashay waxaana lagu kala magacaabaa maxamuud maxamed asacsuuc iyo xasan maxamed asacsuuc iyagoo ku jira howlmaalmeedkooda caadiga ah ayaana waxaa toogtay ciidamada masaarida waxaa jira wiil saddexaad oo la dhashay labada nin ee ciidamada masaaridu dileen kaas oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada ka amar qaata cabdifataax asiisi oo talada waddanka masar kula wareegay afgembi milatari shakhsiyaad falastiiniyiin ah oo ka hadla arrimaha xuquuqda insaanka ayaana cambaareeyey tallaabada ay xadgudubka ku tilmaameen ee ay ciidamada masaaridu ku qaarajiyeen dadkan shacabka ah ee ka jillaabaysanaya xeebaha waddankooda dadka ka hadlay dhacdadan waxaa ka mid a siyaasi falastiini ah oo lagu magacaabo raaji assuuraani wuxuuna dowladda masar ugu baaqay inay wax ka beddesho xeerarka militariha ay kula dhaqmayso dadka falastiiniyiinta ah ee ka xoogsada kalluumaysiga jiidda qasa waxaa saaran go'doon dhan waliba ah oo ay ku soo rogeen yuhuudda iyo dowladaha carbeed ee ku gadaaman dhulka falastiin nidaamka ka jira waddanka masar ayaana lagu tilmaamaa inuu yahay kan ugu xun marka laga hadlayo go'doonka ay ku jiraan muslimiinta falastiin aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu waa haashim cabdinaasir dhegaystayaal warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaanna waa naga intaa